magaalada kismaayo waxaa maanta lagu wadaa in ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland musharaxiinta u tartamaysa xilkaasi ayaa ka hadlay barnaamijkooda siyaasadeed haddaba sahre cabdi axmed ayaa warbixintan ku eegeysa arrintaasi
doorashadan xilka madaxtinimo ee jubbaland ee maanta waxaa u tartamaya afar musharax waxaana maalinkii shalay ahaa musharaxiintaasi ay jeediyeen khudbado ay kaga hadleen mid walbaba waxa uu samayn doono haddii uu ku soo baxo maanta xilka madaxtinimo ee maamulkaasi uu yeelanayo axmed maxamed islaan axmed madoobe ahaana madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ee jubba ayaa waxa uu ka hadlay khudbadiisa caqabadaha maamulkiisa hor yimid ee xagga khilaafaadka ah iyo diidmada baarlamaankii dhowaan lasoo dhisay waxa uuna sheegay dii uu guulaysto inuu dib u eegis ku samayn doono cabashada jirta ee ka soo yeeraysa qaar ka mid a dadka deegaanadaasi dega waxaan isleeyahay beryahan dambe cabashooyin baa jiray maalan baarlamaanka oo kale waa laga cabanayay dad baa ka cabanayay ma odhanayn anigu deegaanka ma degana laakiin waxa meesha yaallay waxay ahayd deegaanka baarlamaankaa lasoo dhiso degmooyinha lagu soo dhiso dadkiiyaa wax soo qaybsan waxaan maraynaa maamulka laga hore inuuna arrintaas soo qaybin dadku iyagaa qaybsaday deegaano iyo degmaa loo soo qaybsaday mana ayna wada dhicinoo dadkii oo degan de inuu qof walboos helo wax soo bixi kara maysan ahayn taas waxay keentay cabashooyin inay yimaadaan waxaan ballan qaadayaa shaksiyan haddii aan kursigaas ku soo noqdo in arrimahaas baarlamaanku aan u soo gudbinno oo uu dib u fiiriyo barcabashooyinka dadka qaba musharaxiintii ka hadlay waxqabadka ay la imaan doonaan haddii la doorto ayaa isna waxaa ka mid ahaa cismaan xaaji fayruus mudanayaal imahoweyn haddaan i doorataan waxaan ballanqaadayaa inaan ka shaqayn doono afar tiiro oo soo socda kow amniga law garsoorka saddex horumarka afar musuqmaasuqa sidaad la socotaan gobollada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka mid yihiin gobollada ugu colaada badneed labaatan shanta sano lasoo dhaafay marba qolo isku bedelaysay waxaan ballanqaadayaa inaan ka sifayn doono cadowga degmooyinka iyo gobollada degmooyinka ay ka joogaan waxaan xaqiijin doonaa horumarinta laamaha ammaanka waxaan dhisi doonaa ciidamo tayaysan oo amniga hanta si qof kasta reer jubbaland ah ugu noolaado si kasta reer jubbaland ugu noolaado nolol wanaagsan iyo barwaaqo ah si lamida musharaxaasi ayaa waxaa isna hadlay sheegayna inuu waxqabad iyo isbeddel la imaan doono maxamed cismaan yuusuf waxaan horumarin doonaa arrimaha dib u heshiisiinta nabadgelyada nabadgelyo kuwada noolaanshaha iyo iscabdinta waxaan si cad ula dagaalami doonaa afkaarta xagjiirnimada iyo dagaalada sokeeya waxaan ku dadaali doonaa kuna shaqayn doonaa in aan xiriir wanaagsan la yeesho dhammaan dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya iyo dowladda federaalka musharaxa hilowle aadan maxamed ayaa isna ka hadlay madashii kulankaasi waxaa ka mid ahaa baarlamaankii cabtaa ee dowladdii kumeedgaarka labada kun oo aan ka soo noqday xildhibaan daran waxaan mar kale ka mid ahaa baarlamaankii jabuuti lagu soo dhisay madaxweyne kaha sheekh shariif labada kun iyo sagaalkii oo aan mar kale ka soo noqday xildhibaan daran waxaan ka mid ahaa dadkii aas-aasay dowlad goboleedka jubbaland ee aan maanta u tartamayo inaan madaxweyne ka noqdo waxaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaanada ka soo jeeda gobollada jubbooyinka ee ka mida baarlamaanka federaalka ay iyaguna dhankooda sheegeen inay tahay wax lagu degdegay doorasho xilligan xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland la isu soo sharaxo iyadoo marxaladda ka jirta magaalada kismaayo xilligaana aysan saamaxaynin in doorasho xore ay halkaasi ka dhici karto baarlamaankii horena horey loo diiday oo aanan waxba laga bedelin qurba joog u badan aqoon-yahanoo jooga waqooyiga ameerika ayaa iyaguna waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadleen suuragal la-aanta wakhtigan in la qabto doorasho ka dhacda magaalada kismaayo brofesor maxamed cali carkow ayaa isna waxa uu ka hadlay diidmadooda waxa ay u cuskanayaan in doorasho ay dhacdo markii xagga nabadgelyada laga fiiriyo marka khilaafaadka jira bulshada laga fiiriyo wax dadkii oo dhan u dhan yahayna ma aha jubbooyinkii oo dhanna meel hadda nabadgelyo buuxda ka jirta ma aha waa wax si un jujuuba oo degdega lagu samaynayo wax jujuub degdega lagu sameeyena ma ma noqonayso wax mustaqbal jubbooyinkana uma aha qaran ummadii soomaaliyeed qaran qarankii aan dhisi lahayna ma caawinayso marka waxaanu anigu firad qabnaa waxaa in dib loo dhigo xoogga la saaro kalsooni in la abuuro jawi fiican fiican la abuuro maamulka ku meelgaarka ee jubbooyinka ka jiray ayaa waxaa muddadiisu ay ku eg tahay dhammaadka bishan agusto waxaana qabashada doorashadan imaanaysaa iyadoo buuq hore oo siyaasadeed uu hareeyey baarlamaanka maamulkani loo soo dhisay ee toddobaatan iyo shanta xubnooda kaasoo xubnaha baarlamaanka ee federaalka ay ku tilmaameen sharci darro kadibna ay ku diideen mooshin ay ku qaadeen magaalada muqdisho aad ayay umahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana ina socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a